mudanayaal iyo marwooyin waxaa halkan igu qoran aniga oo fulinaya ilaalinta siyaasadda iyo shuruucda dowladda puntland waxaan waxaan ku dadaalayaa adkeynta nabadgelyada iyo xasiloonida gobolka mudug qodobkaas waxaan filayaa in aada niyadiinna uu ka guuxayo qof walba qodobka labaad waxaa weeyaan waxaan ka shaqaynayaa isku xirka isku xirka madaxda nabadgelyada ee gobolka iyo degmooyinka odayaasha nabadgelyada ka shaqeeya intaasaan isku xiraya haddii alla idmo waa haddii alla idmo ilaahay baa idanka iska leh waxaan waxaan ku dadaalayaa xalinta iyo xalinta iyo maaraynta khilaafaadka khilaaf baa iska jira weliba khilaaf waynu ognahay inuu dadkeenna dishay oo iska aynu maaragtay ka bixilaanahay khilaafka waxaan rabaa inaan wax ka qabta haddii alla idmo wixii alla ii diro qodobka afraad waxaa weeyaan kormeerka waxaan kormeerayaa fulinta fulinta qorshayaasha waxaan kormeerayaa fulinta qorshayaasha horumarineed ee degmooyinka yacni wixii horumarin ah kormeer baan ku leeyahay waa kormeerayaa haddii alla idmo in sidii ay ahaayeen loo qabtay inaan loo qaban okay shan waxaan isku xirayaa qorshayaasha horumarineed ee degmooyinka iyo qorshayaasha dowladda dhexe degmooyinka iyo dowladda dhexe lix waxaan kormeerayaa fulinta qorshaha siyaasadeed ee dowladda dhexe ee gobolka iyo degmooyinkiisa siyaasaddii dowladdu inay ka shaqaynayso gobolkii iyo degmooyinkiisa okay toddoba waxaan waxaan howlgelinayaa howlahoodana ku kormeerayaa madaxda nabadgelyada gobolka degmooyinka iyo madaxda maamulka laamaha dowladda ee heer gobol siddeed waxaan ku waxaan ku dadaalayaa inaan xiriir wada shaqayn wanaagsan leh aan la yeesho isimada isimada gobolka nabadoonnada beelaha ganacsatada culamaawdiinka aqoon-yahanka ururada haweenka iyo dhallinyarada gobolka mudug waxaan kormeerayaa ilaalinayaana mashaariicdii horumarineed ee dhaxalgalka ahayd dhaxalgalka taariikhiga ah ee dowladdu ka fulisay magaalada gaalkacyo wixii dhimanna waxaan ku dadaalayaa sidii loo dhammaystira